bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay ololow khayr allah kusiyo maanta saaka xoogaa dagaal baa dhacay hog waaweyn iyo hodiyaal magaalada kusoo dhacay intaba way lahaayeen haddeer waa weli xabadan googoorsaa dhacaya laakiin waa iska degan tahay maanta waa dagaal weyn oo aad aan loogu riiqday ma jirin marka sida guud magaalada waa iska yar degan tahay maanta inkastoo hodiyaalo kusoo dhacayeen dagaalka googoorkaana socday caafimaadku waa fiican yahay maanta dhimashada iyo dhaawacda aad u yaraayeen maanta maba jirinba marka aad iyo aad maanta waa xoogaa deganaansho yar baa la dareemayaa maadaama hodayaashiina qaybo kamida magaalada kusoo dhaceen oo guryo gubteen hadda xaaladda xilligan aan kula hadlayo laakiin way yar degan tahay xabado googoosana way dhacayaan waxaad nooga warantaa bal dadkii dhaawacyada ahaa ee goobaha kala duwan ee caafimaadka yeelay xaaladooda nooga waran olow way fiican yihiin runtii dadkii dhaawacmay wixii aan referaal garaynay ama dirnay mooyaane wixii kale aad iyo aad bay runtii u fiican yihiin way aad si fiican bay uga soo kabteen ilaahay oo nala garab galay annana waanu ku dadaalnay dadka soomaaliyeed taakulaynta iyo meel kasta maaragtay kasoo gurmadayna runtii si wanaagsan iyo dhakhaatiirtaba si wanaagsan bay noo caawiyeen runtii marka waa si waxaan odhan karaa boqolkiiba sagaashan waa si fiican bay uga soo kabteen dhaawacyadii dadkii dhaawac ahay ma jiraan goobo kaloo cusbitaallada ku yaala degmooyinka gobolka sool oo iyaga dhaawacya la geeyey ha ha wala way jiraan meelo kala duwan baa jira oo runtii dhaawacyada loo gudbinayay kalabayn oo kale xudun oo kale meelo badan oo loo gudbinayay baa jira runtii oo gobolka ah marka marka magaalada wixii magaalada ku dhaawacmay ee gudaheeda wixii markaas u baahnaa wakti dheer oo ay jiifaan ama maaragtay meel aan usii diraynay magaalooyinkaas maaragtay degmooyinkaan u gudbinaynay laakiin wixii kale waan haynay wayna fiicnaadeen runtii way kaakaceen aad iyo aad bayna uga soo kabteen waxaa kaloo jiray sidoo kale ololow dad rayiga oo badan oo dhaawacmay oo waxaan odhan karnaa waxaan odhan karnaa boqol kiiba boqol dadka dhaawacmay waxayba u badnaayeen markii dadkii waxay u badnaayeen dadkii rayidka ahaa oo hodiyaasha kusoo dhacayeen dadkaasay ugu badnaayeen marka de maadaama ay dumar iyo carruuriya u badnaayeen meelaha magaalooyinka kale aanu soo gudbinay wixii iyaga marka dhaawacooda fududaa mooyaane toddobaadadii ugu horreeyey culays aada u badan baa idin saaraa oo tegista goobaha caafimaadka oo idinku adkayd xaalkaasi ka waran hadda
runtii o waa waa runtaa weye maalmihii u horreeyey waa nagu adkaa waxaa kaloo adkaa maalmihii u horreeyey maadaama magaalada laga qaxay nolosha magaalada o dhan baa adkay laakiin hadda waxaad moodaa in maaragtay lala soo qabsanayo oo isbitaaladii iyo noloshoodii caadigeedu kusoo noqonayso maalmihii hore waa run weye oo xabaduna waxay u dhacaysay si aan caadi ahayn runtii oo magaaladan ugu soo dhacaysay dhaawaca iyo dhimashaduna waa jireen marka haddana waxaad moodaa inay maalmaha kan ka yara degan tahay oo culaysku uu yaro yar yahay baad moodaa waxaa jira fariimo aada la wadaagayseen bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhanka caafimaadka kasoo baxaysay maxay ahayn fariimahaasi dadka shacabka ah ee magaalada dhex jooga laakiin marka dagaalku jiro ama weysadu soo dhacayso ama hobi uu soo dhacayo inay gabaadyo ka galaan baa fiican runtii ay ku seefgareeyaan naftooda waxaa kaloo aan kula talin lahayn marka qaas waxaa soo dhacaya waxyaalo hub weyne oo aan qarxin meesh buu ku dhacaya qayb aan qarxin baad arkaysaa oo qofsito taasoo kale waxaa dhici karta inay mar labaad kugu qaraxdo waxaa kaloo dhici kara in hodiyo labaad intu kugu soo dhaco iyo dana ay isla sii qarxaan baa dhici karta in la iska ilaaliyaan kula talin lahayn waxaa kaloo kula talin lahayn meelaha maaragtay banaanka ah ee xabadda wiiftada ama qoryaha lagu tal inay iska ilaaliyaan ayaanu kula talin lahayn oo inay dadku ay naftooda maaragtay ka digtoonaadaan meelaha gubanaya ee waxyaalaha mataqaana ama shay gubanaya ama guri gubanaya qiiqiisa oo kale inay iska ilaaliyaan iyagana waa kula talin lahayn waxyaalahaas hore inay ka digtoonaadaan qof maaragtay dhaawac hadday arkaan oo meel yaal oo kale inay lambarada isbitaallada kula soo xidhiidhaan oo markiiba la soo xidhiidhaan oo qof meel yaala dadhoodii kusoo dhacay markay arkaan runtii isbitaalladu way shaqaynaya inay degdeg usoo gaadhsiiyaan lana soo xidhiidhaan ayaanu kula talin lahayn iyadana
wagaag dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa doctor xasan maxamuud xuseen oo agaasimaha cusbitaalka fayo ee laascaanood waxaana waramayey cabdikariim olol